dowladda federaalk ayaa dhowaan shaacisay inay dhexdhexaadinayso khilaafyada ka taagan dalka koonfurta suudaan waxaana arrintaasi ka hadlay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxa ay taasi ku tilmaameen mid lagu qoslo iyagoo xusay in xasan sheekh uu maaro u la'yahay khilaafyada ka jira gudaha dalka ee kala dhexeeya maamul goboleedyada qaar taasna ay xasan sheekh ay ka tahay oo keliya igu sawir
gebi ahaanba waa wax aan jirin waa wax aanan waxawaaye dee baryahana waxaa la keenay qofka markii iyo barnaamijyii iyo samaynaya ninkan waxaan daacad kama ahane igu sawir waay micnihii waxay ka dhigan tahay madaxweynuhu suudaan iyo iyo suudaan oo dhexdhexaadina dee taas aniga waxaan u arkaa igu sawirtii soomaalidu baryahan ay meelaha la marmarayeen taasay ka dhigan tahay suudaan goormaan gaarnay inaan horta dad kaleeta iyo dad kaleeta aan dhexdhexaadin goormaan gaarnay waa wax lagu qoslo wax lala yaabo waay marka waxaan dhihi karnaa waan socon weynee aan orodno wax kalean ku tilmaama hadda garan mayno waayo qofka tiisa kolkaalaha too kale looga daraa teen yaa maare ula'anahaye soodaan waxaan ka qaban karnaa aadaan ku weydiinaa waan socon weynee aan orodno qof socon waa goorma orda walax la fudaydiyo ilaahay abuurteen oo hadda arkaynaana ma jiraan taraafikada iyagoo mootooyinka nagu dhibaaya shantii doolar nagu dhibaaya way jidadkiina weli aan ku xayirannahay madaxweyne waxaan u baahannahay dalka dalka gudihiisa inaad nooga shaqayseen dibadda madnaan gaadhinba marka laga yimaado khilaafaadka xooggan ee u dhexeeya maamulada ka jira dalka iyo dowladda federaalka ayaa waxaa dhanka kale khilaaf cirka isku shareeray ka dhex alowsan yahay gudaha dowladda federaalka gaar ahaan baarlamaanka iyo xildhibaanada iyadoo dhowr kol ay qaar ka mid ah xildhibaanada isugu gacan qaadeen kalfadhiyo ay isugu yimaadeen waxaana sii kordhaya cabashooyinka ka soo yeeraya xildhibaano badan oo ka tirsan baarlamaanka oo sheegaya in ay ka soo horjeedaan guddoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe oo ay ku tilmaameen nin keligii talis oo aan waxba ka aqoon xorriyatilqoolka geesta kale waxgaradka iyo dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa tilmaamaya in xasan iyo ra-iisul wasaarihiisaba ay indhaha ka daawanayaan waxa socda si kastaba dowladda federaalk ee uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud ayaa tan iyo bilowgii dhisideeda wajahaysa caqabado dhanka amniga iyo siyaasadda ah halka uu la socon lahaana uu ka howlan yahay dhaca hantida dadweynaha boobka dhulalkooda iyo inuu ka soo hormuuqdo shaashadaha caalamka waa sida ay qabaan dadka xog ogaalka u ah arrimahaasi